maalinba maalinta ka dambaysa waxaa isa soo taraya dadka shacabka ah ee dhibanaha u ah tacadiyaadka kala duwan ee ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalk saacadihii lasoo dhaafay askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa waxa uu dhac u geystay mid ka mid ah dadka xoogsatada ah ee ka shaqeysta suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho askarigan ayaa waxa uu ninka shacabka ah ka doonayey in uu ka qaato lacag baad ah markii uu diiday in uu bixiyo lacagtaas baada ahna uu halisgeliyey naftiisa haddaba waa kan isaga oo ka warbixinaya habeen hore inaan nus doolar leewu dili lahaa waa suuq weyn ee bakaaraha bakaaran hadda ma soo galin sagaashan iyo sideedii aa soo galay habeen hore nin raac inuu imaaday oo wuxuu dhahay lacag ii tuur nus doolar ii tuur iima kuu tuuraaye soo bax habeen hore waa la ii dili lahay ummadda noo maxamed waxaa ka cosha waxaa ka cosahaa inay ninkaas ii qabato ninkaas na ii qabtaan waxaa ka cosahaa ma habeen ilaa kaandila nus doolar iyo laba doolar loo tuurin bis waaye qoriga qulif oo kuwa garaaca nin waxaana u shaqeeyaa nin masaakiina ahay ninkaas nooga qab si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa caada ka noqday dhaca iyo dilalka ay geysanayaan askarata dharcadka ah ee loogu yeero nisa iyagoona shacabka magaalada muqdisho ku haya dhibaatooyin kala duwan